Magaalada Warshiq ayaa waxaa laga furay shir iyo tababar isku dhafan oo lagu xoojinayo maamulka maaliyadeed iyo wada shaqaynta hay'adaha dowladda. Shirkan iyo tababarkan isku dhafan waxaa soo qaban qaabiyey wasaaradda arrimaha guud iyo wasaaradda maaliyadda Hirshabelle iyadoo ay ka qayb galeen maamulka degmada Warshiq wasiiro odayaal waxgarad iyo qeybaha kala duwan ee bulshada. Agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda ee Hirshabelle Cabdulaahi Saalax Muude ayaa ka warbixiyay ahmiyadda shirkan iyo tababarkan isku dhafan.
Tababarkan iyo shirkan isku dhafan ee aan maanta furayno waxaa halkan waa qeyb muhiim ka yahay dadaalada lagu xoojinayo maamulka maaliyadeed, hannaanka wax iibsiga ama procurement wax loo yaqaano iyo wada shaqaynta hay'adaha dowliga ah iyo heer degmo iyo heer dowlad goboleed. Gaar ahaan tababarka wuxuu muhiimadda saari doonaa oo aan siin doono xoghayaasha dowladaha hoose iyo agaasimayaasha maamulka iyo maaliyadda degmooyinka halkan maanta fadhiyo iyo wasaaradda maaliyadda bixi doonto. Wuxuu ku saabsanaan doonaa muhiimadda uu leeyahay qorsheynta iyo maareynta fulinta howlaha maaliyadeed ee maamulka iyo adeegyada bulshada aad u haysaan ayadoo si gooni ah si gooni loo fiirinayo xirfadooda iyo aqoontooda lana xoojinayo waxay si toos ah u saameyn doontaa tababarkan saameyn ugu yeelan doonaa adeeg bixinta aad u haysaan bulshada meeshaan ku matalaysaan oo aad halkan ugu baateen ujeedada ugu weyn ee kulankeenana waa inaan kor u qaadno xirfadaha iyo awoodaha shaqaalaha isla markaana aan dhisno nidaam isku xiraya hanaanka maaliyadeed ee dowlad goboleed dowlad goboleedka iyo heer degmo iyo la socodka arrimaha ku saabsan mashruucan maanta halkan ee degmada warshaq kusoo guulaysatay oo muddada soo socday ay noqotay degmadii ku guulaysatay shuruudihii lana bayna fulisay haddii aan kulmar guud aan ka bixiyo mashruuca waxaa la dhahaa recurrent cost and reforming finance waxaa loo soo gaariyaa rcrf wuxuu marayaa phase three waxaa hore loo soo gudbay phase one iyo phase two hadda waxaa ku jirnaa phase three oo guud ahaan ku eg laba kun iyo lix iyo labaatan December ayuu mashruucan dhammaan galas oo soo xirmaya shirkan iyo tababarkan ayaa door ka qaadan doono sidii sare loogu qaadi lahaa dadaalada lagu xoojinayo maamulka maaliyadeed iyo wada shaqaynta hay-adaha Hirshabelle